بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكى بلابنيا آيات لواتن يستدحاد من سورة الإسراء قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلهي سبحانه وتعالى markii uu ka yeelay iimaanka iyo camalka saalixa inay asaas u yihiin liibaanidda iyo sacaadada abadiyada ah ilaahay wuxuu caddaynayaa qofka muuminka ah oo camalkiisa aakhiro iyo daarta dambe ula jeeda markii aynu kaasna soo qaadno ilaahay noo soo caddeeyey halkan waxaa laynoo sheegayaa koox dhan oo awaamir ah oo la ysfarayo iyo koox kale oo zawaajir ah oo layska reebayo labadaasoo haddii la fuliyo qaybta la is-amrayo qaybta la yska reebayana laga tago waxaa imaanaya baa layidhi mujtamac wanaagsan oo akhlaaq leh oo faadil ah oo sharafsan aayaddan laga bilaabo waqadaa rabbuka ilaa laga gaarayo afa asfaakum rabbukum bilbaniin laga gaarayo siddeed iyo toban aayadood waxaa ku dhex jira shan iyo labaatan arrimood oo waxyaalo lays amrayo iyo waxyaalo layska reebaya ayaa ku dhex jira bulsho kasta iyo ummad kasta oo hirgelisana waxaa la yidhi horumar bay gaadhaa akhlaaqdoodaa wanaagsanaata mujtamaca waxay noqdaan cajaa'ib ah oo sharafsan culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa habboon qof kasta inuu xafisan yahay waqadaa rabbuka laga bilaabo ilaa halkaas siddeed iyo tobanka aayadood amaba laga soo bilaabo laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fataqacuda madmuuman makhduula laga soo bilaabo intaas in qof kasta ku talagalo waa in kooban aan badnayn inuu qofku xafido oo xafisan yahay fahmana hirgeliyana inta uu ka hirgelin karo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay bimacnaa xakama qadaa waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu amray bimacnaa amara intaasoo macnoodoo kalena way leedahay qadaadu waa ku timaadaa anlaa tacbuduu inaydnaan caabudin ilaa iyaah ilaa iyaahu isaga mooyaane ilaah kale iyo cid kaleo ilaah lagu sheegayo inaydnaan caabudin isaga mooyaane qadaa oo bimacnaa wasaana way timaadaa imaam mujaahid isagoo ku fasiray ilaahay wuxuu dardaarmay macnaha cibaadadiisa iyo waxididiisa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaanaa ilaahay wuxuu amray wa bilwaalidayni labadii waalidna in loo ixsaan sameeyo ixsaana waxay ka dhigan tahay wa amara bilwaalidayni ixsaana wuxuu amray bian tuxsinuu inaa u ixsaan samaysaan labadii waalid ixsaan iyo samafal inaa u samaysaan cibaadadii ilaahay waxaa lala xiriiriyey nicmada u weynoo qofka soo gaadha waa nicmada ilaahay uu siiyey addoonka oo ku tafadulay nicmada labaadna waa labada waalid ilaahay siiyey iyo nicmada xaggooda ka soo gaadhay labada waalid in loo baarinimo sameeyo xaqooda weyn oo ilmaha ay ku leeyihiin la'anna ilmo kasta sabab waxaa u ah labadiisii waalid sidaas bay xaq weyn ugu leeyihiin wa bilwaalidayni ixsaanaa saasaa ilaahay xukumay shan iyo labaatan arrimood baa halkaa ka tirsanaysaa oo halkaa ka bilaabanaya wa bilwaalidayni ixsaanaa labadaa waalid marka ixsaanka loo samaynayo waa tiro badan yahay wa bilwaalidayni ixsaana waa labadii qofka dhalay weeyaan kuwii ka koreeyey oo waalidiintiisa kala ahaana labadii dhashay bay ula mid yihiin wa bilwaalidayni ixsaana qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana imaa yabluganna hadduu gaadho cindaka agtaada alkibara weyni hadduu gaadho axaduhumaa midkood weyni gaadho ow kilaahumaa ama labadooduba labadii waalid midkood ama laba ama labadoodiiba haddii ay agtaada weynidii soo haleesho imaa yabluqanna cindaka hadduu gaaro agtaada adoo kafaaladaada iyo ricaayadaada waalidkii gacanta ku haya alkibara weyni hadduu gaaro axaduhumaa midkood imaa yabluqanna axaduhumaa midkood ow kilaahumaa ama labadooduba agtaada hadday ku gaadhaan alkibara kibar iyo weyni weeyaan oo xaalatulkibar ay gaarhaan oo xaalada ay ugu baahida badan yihiin weeye baarinimo in loo sameeyo xuquuqdooda in loo qumo maadaama dacfi iyo tabardarro ay soo gaadhay cindakadaas waxa weeyaan fii kanafika wa kafaalatika adiga agtaada kafaalaqaadkaada iyo ricaayadaada iyo xanaanadaada agtaada haddii midkood ama labadoodiba weyni uu gaaro falaa taqul lahumaa labadooda ha u dhihin labadii waalid weeyaan uffin kelimadaa ha dhihin falaa taqul lahumaa labadii waalid oo ku dhashay ha u dhihin ha ugu tiraabin uffin ha dhihin waa kelimadda u yar oo cara iyo xanaaq lagu muujin karo ufintaas waxa weeyaan waan ka waa waa waa qurumaysi iyo nicitaan iyo uf ha dhihin ha maqashiinin weeyaan ufti hadduu iska daayo mid kaloo la micno ah ama la mida dhah waa la mid hadal xun ha maqashiini wax kaleba iska daaya kelimada u yar oo caro muujisa xataa ha u isticmaali ufin ha dhihin sidaa ha dhihin baa layidhi walaa tanharhumaa hana guulguuli ha sajrinin hadag hadal adag ha ku dhihin oo adigooba aan kelimadii ufta ahayd iyo kuwii la midkaa ha dhihin hadal adag oo qallafsan oo si u kakan haka ha dhihin maxaa uga jeedaa iyo maxaa tiri iyo waa hadalla ma aragtay adag ha u isticmaali marka labada waalid xaqoodu aad buu u weyn yahay waa ballaaran yahay waa badan yahay walaa tanharhumaa hadalka ha ku adkayni weeyaan ha guulguulin weeye waa hadal tacdiim leh oo sharafsan oo qowl layin ah waa inuu qofku yidhaahda baa leeyihi walaa tanharhumaa wixii la dhihi lahaa ilaahay baa kuu tilmaamaya wuxuu yidhi waqul lahumaa labadoodii waalid waxaa u dhahdaa labadoodii qowlan qowl qowlkaasoo kariima wanaagsan qowlan xasanan layina hadal dabacsan oo wanaagsan oo fiican oo aadaab iyo tacdiimin xambaarsan hadalkaa noocaasa labadii waalid u dheh hadalkaasaa lagula hadlayaa waalidkii magaciisii loogu dhawaaqmayo hebelow iyo waxaa mar hadday kula joogaan markii qofku maqan yahay oo kaa maqan yahay sida saxaabada way isticmaaleen laakiin markii waalidkii kula joogo hebelow in la yidhaahdo hooyo magaceed loogu yeero ama aabbe magaciis lama rabe waxaa la dharabaa in loogu yeero yaa abataa iyo yaa ummaha hooyo iyo aabbi bay ka dhigmaan waa nebiyullaahi ibraahim aabbihiiso waa isaga yaa abatidaas daldalay oo sidaa ula hadlayy isagoo markaas weliba haddee aabbihiis xaaladdu ku sugnaa iyo wixii dhex maray la garanayo marka aadaab wanaagsan maaha in waalidka magaciisii hebelow loo yidhaahdo codka kor looma qaado waalidka codkooda kaada kor loogama qaado hadalka aada loolama jahro hadal qaylaayo waa waa-ah oo qayloqaylaa lagulama hadlo hoos iyo hadal dabacsan baa lagula hadlaa haddaan waalidku fahansiin hadalka ugu baahan ama dhaga cuslayn hadalka aada loogu qaylin maayo qof kale waalidkiis qofku ma caayo oo wax kama sheego maxaa yeelay taasi waxay keenaysaa isaga waalidkiis in la caayo oo wax laga sheego dhibaatadii uusan usoo jeedin kuma fiirsho weji xanaaqsan iyo caro isagoo caraysan wejiga yaa waalidkiis ma ego qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqfid raarici lahumaa labadii waalid waxaad u raaricisaa janaaxa dulli dulliga iyo macnaha dhim dabacsanaanta garabkeeda janaaxa dulli dulliga garabkiisa garabka tawaaduca iyo liinka iyo dabacsanaanta u raarici sida shimbiraho kale saa ugu raariciyaan oo kale min araxmati min ajli raxma raxmad darteed naxariista kuugu jidha darteed garabkaada u raarici weeyaan iyo qalbi jileeca kuugu jira inaad ka baqaysid cay iyo waxaas iyo maaha waa adiga raxmad kuugu jidha ee cid aa istusaysid ma jidho baa garabka ugu raaricinaysaa waa min araxma waxay maanta waalidka u baahan yihiin baa layidhi liiftiqaarihim alyowm maanta markay da' ku gaareen ilmahooda agtiisa maanta waxay u baahan yihiin ilaa man kaana afqara khalqillaahi ilayhima bilams khalqiga ilaahay kii ugu baahida badnaa oo iyaga u baahnaa shalay ilmo yar markuu ahaa ya kii iyaga ugu baahida badnaa bay maanta iyaga u baahan yihiin taasina wataa waxaa fiican baa layidhi hooyadiis lugteeda inuu dhunkado labadii waalid inuu u khidmeeyo shaqada labada waalid u baahan yihiin cid kale inuusan ugu dirin isagu u qabto lianna ceeb maaha waalidkiis inuu ninku u khidmeeyo iyo mucallimkiis iyo aabbihii hooyadiis iyo qofka martida u ah iyo qofka suldaanka u ah macnaha madaxda u ah xataa aabbihiis inuu isagu imaamu noqdo waxaa ka habboon in macnaha aabbuhu imaam noqdo hadduu doono ilmuhu haba cilmi badnaado haddii la soconayo hortooda inuu socdo ma fiicna ilaa inuu isleeyahay hortooda socoo dhagaxa iyo qodaxda iyo dhirta iyo wax dhibaya ka sii bannee oo ka wareeji mooyaane meesha majliska u fiican waalidkaa iska leh iyagaa fadhiisanaya wax haddii la cunayo iyo wax haddii la cabayo iyo haddii la fadhiisanayo iyo haddii la hadlayo iyagaa bilaabaya intaba iyagaa lagu horumarinaya arrimahaasoo dhan baa waalidku leeyahay oo xurmadoodii ka mid a intaa markii la soo sheegay ilaahay wuxuu yidhi raxmaddaa adduunka aa u muujisay oo aad u qabato ugu shaqaysay keliya ha ku kaaftoomine waqul waxaa dhahdaa rabbi rabbigaygiiyow irxamhumaa labadooda ilaah u naxariiso ilaahay u bari labadii ku dhashay ilaah u raxmad dheh raxmadaada baaqiga midaan adigu adduunka a u khidmaynayso u shaqaynaysa waalidkii oo waaweyn waa raxmad koobane midda baaqiga noqonaysa u bari waxaa dhahdaa rabbi irxamhumaa ilaahay u raxma ugu yaraan maalintii shan jeer waa inaa u ducaysay shanta jeer markaad tukatid oo kale shanta salaadood oo kale xataa hadday laba waalidku laba gaalaa yihiin waa loo ducaynayaa in ilaahay soo hanuusho oo islaamnimada kusoo biiriyo nabiyullaahi ibraahim aabbihi waa isag intaa u ducaynayay ilaa u sidii kale kaga dhintay waqul waxaa dhahdaa rabbi irxamhumaa ilaahay u naxariiso qofku hadduu iska daayo waalidka u ducayntooda waa khatar baa la yidhi arrin khatara weeyaan waxa ugu nafciga badan oo waalidka u tegaya istikfaartaasaa ka mid a oo waxaa la leeyahay addoon baa darajadiisa jannada meel sare la geynaya markaasuu dhahayaa yaa rabbi annaa lii haadaa waxaan xaggee iiga yimaadeen ilaa isagoo ma soo shaqaysane markaasaa la dhahayaa biistikfaari waladika ilmahaadii baa kuu soo istikfaar dalbay kuu soo duceeyey khayrkaa daba keenay waka wuxuu dhahayaa waa inuu yidhaahdo waqul dheh rabbi irxamhumaa ilaah u naxariiso kamaa rabbayaanii say ii soo barbaariyeen aniga sakiiran xaalahan mid yar oo u baahan yaa say ii soo barbaariyeen ilaahayow maanta adiguna u naxariisa buu leeyahay sidaas buu ku dhawaaqaya markaas aayadda haddee keligeed baa dhowr dersi ah oo way hadal badanta oo cilmiga ku dhex jira baa aad u badan marka koowaad imaa yabluqanna cindaka alkibar agtaada hadday weyne ku gaaraan baa aayaddu hadda tilmaanta haddaysan weyne ku gaarin oo qofka aabbihii xoog yahay ama hooyadiis xoog tahay sidii oo kale ixtiraamka iyo baarinimadii u leedahay ee la dhihi maayo weli ma weynaan waa isku mid falaa taqul lahumaa ufin uf ha u dhihinna meeshaa mafhuumkaas wax kasta oo la mida ama ka daran lama oggola uftii haddii la diiday ba darbigii iyo garaacii iyo dilkii iyo caydii iyo lama oggola waxaadanba uf u dhahayn markii qofkaan ilmuhu isagu yaraa oo ay nadiifinayeen oo ay xumaanta ka tirayeen oo ay ka ka dhaqayeen iyaguba ma dhibsanayn ufna ma lahayn way barbaarinayeen wayna ku rabeen falaa taqul lahuma uf waxaa la tilmaamaa xilligii sayid cumar baa nin baa hooyadiis isagoo korka ku wada buu dawaafka kacbada marinaya markaasuu wuxuu yidhi sidaasaan markasoo hooyaday u wadaa hameen iyo maalin bee soo xaqeedii uma gudin markaasuu yidhi maya xataa ma dhamma hal mar oo intaad meel ka hadashay oo hooya aad macnaha aad meel ay sharqantaada ama hadalkaada ka maqashay inta naxday ay hooya ku tiri yaa qalbigeedu saa noqday ma dhammo xataa marka waalidka xaqiisu waa weyn falaa taqul lahuma uf hadal wanaagsan u dhahaliyo marka qofkan markuu waalidka u shaqaynayo oo hadda da-ah wixii uu nadaafad iyo shaqo iyo khidmo u hayo waa inuusan dhibsan waa inuusan macnaha diidanayn waa inuusan ka iska haynin ya waa inuusan sidaas baa laga hadlaya falaa taqul lahuma uf waqul lahumaa qowlan kariim saasaa garabkiina loogu raaricinaya oo loo dhaqaalaynaya oo loo xanaanaynaya oo ducadii aakhirana loogu darayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi rabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badan bimaa waxa fii nufuusikum nafafyaalkiinna ku sugan dadow waxaa haddaa baarinimo ay qalbiga idinkaga jidho iyo haddii cuquuqnimo iyo caaqnimo idinkaga jidho ilaahay baa ku ogaal badan haddaad dad istusaysaan aysan dhab idinka ahayn iyo haddii baarinimo dhab idinka ah ay tahay rabbukum aclamu bimaa fii nufuusikum ilaahay baa idin og waa garanayaa midkay dhab ka tahay iyo midka kale rabbukum aclamu bimaa fii nufuusikum in takuunuu saalixiina ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala in takuunuu haddaa ahaateen saalixiina kuwa saalixiina ee wanaagsan fa innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday lilwaabiina kuwa noqoshada badan gafuuraa mid u dhaafid badan haddaad dad saalixiinoo wanaagsan tihiin oo baariyaal ah ilaahay subxaana wa tacaala kuwa u noqda waa waxa weeyaan waa mid u dhaafid badan haddii wax kaa dhaceen oo khalad kaa dhacay oo aad noqotay oo rabbi u noqotay oo istikfaarsatay waxa weeyaan ilaahay waa mid dhaafid badan weeyaan subxaana wa tacaala haddii waalidka xaqoodii wax weynayntoodii iyo sharfidoodii aad meel kaga dhacay kaa dhacday ilaahay haddaa u noqoto ilaahay waa mid dhaafid badan subxaanahu wa tacaala waalidka xaqiisu marka waa weyn weliba hooyada baarinimadeedaa laga sii horumarinayaa aabbaha baarinimadiis xadiidkii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii weydiiyey yaa dadka iigu xaqnimo badan saaxiibnimadayda yaa wanaaggeeda hooyada abaariy ummuk uma man yaa ku xiga buu yidhi saa la yidhi ummuk uma man yaa ku xiga buu saa la yidhi ummuk saddex jeer uma man qaala wuxuu yidhi abuuk aabbahaa baa ku xiga markaas intaasaa la soo marsho haddaba baarinimadu ma xilligii nolosha keliya ku xihan tahay maya hadday dhintaan waa loo baarinimo samaynayaa baarinimada loo samaynayo waa maxay janaasadii lagu tukaday markay dhinteen baa ka mid ah istikfaarta loo dalbayaa ka mid ah ballamahay ka tageenoo la fuliyaa ka mid ah dadkii saaxiibadooda ahaa hooyo iyo aabbe oo la ikraamo oo la karaameeyaa ka mid ah qaraabada aan la xiriirinayn ilaa iyagu inay xiriiriyaan maahe oo aa xiriirisid markay noolaayeen dad bay ku xirnaayeen xiriirin jireen dadkii noocaasa markay dhintaan waa inaysan tabin ee aada xiriiriso taas baa ka mid ah intaasba waa ka mid baarinimadoodii bay ka mid waa baarinimadii bay ka midtay iyaduna arrimo waaweyn weeye marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa aatisi dalqurbaa qaraabanimada kanu saaxiibkaa xaqahu xaqiisa si qofka qaraabada ah xaqiisa si adiga xaqaad leedahayba laguma dhihin xaqahu isaga xaqa uu leeyahay oo adiga lagugu dhiibay xaqiisi weeye si baa lagu leeyahay waaba xaq uu leeyahay oo ilaahay siiyey walmiskiina miskiinkana xaqiisa si wabna sabiili waddada inankeedana xaqiisa si oo qofkaa miskiinkaayoo halkaa ka hadlaya ama dadka wax weydiisan ama sidiisaba u miskiinka ah mid wax weydiisay midaan wax weydiisanba xaqiisa si iyo iyo ibnu sabiilka waddada kan haya walaa tubadir ha sayrsayrin wixii aad bixinaysid tabdiira sayrsayrin xoolaha haddii daacada ilaahay meel aan ahayn lagu bixiyo waa tabdiir mubadir weeyaan qofkaan waxaa la yidhi qofka xoolihiisao dhan hadduu xaqa iyo khayrka ku bixiyo mubadir ma aha hal sumuli caanatayn shilin hal gambo hadduu ku bixiyo xaq ilaahay meelaan ahayna waa mubadir sayrsayrint mdin wa badan inuu meel xun ku baxshay hal shilin hadduu meel xun ku bixiyo hal doolar waa waa mubadir xoolihiisao dhan hadduu bixiyana oo xaqa ku bixiyana waa fiican walaa tubadir tabdiira maxaa yeelay ina almubadiriina kuwa mubadiriinta kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaaiini shayaaiinta walaalahood shayaaiin bay walaalaleeyi waa shabahan xoolahay baailka ku bixiyaan sharkay ku bixiyaan macsiday ku bixiyaan dagaalada iyo fitanahay ku bixiyaan shaydaan hadduu walaal la noqday wa kaana shayaanu shaydaanna wuxuu ahaaday lirabbihi rabbigiis kafuura mid ku kufrin badan oo nicmada ilaahay jaxdin badan ayuu ahaaday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waimaa tucridanna haddaa ka jeesatid canhum kuwaa la soo sheegay oo kuwee ah dalqurbaa waalmasaakiin wabna sabiil saddex soo maha kuwaas haddaa ka jeensatid oo maxaa uga jeensatay markii aa wax siin lahayd ibtiqaa'a raxmatin raxmad dalabkeed risqi dalabkiis oo min rabbika rabbiga xaggii ka ahaaday raxmaddaasoo tarjuuha aad rajaynaysa wixii aa u dhiibi lahayd baadan hayn maaha adoo waxayoo u diri kara inaad ka jeensatay oo dhabarka u duuday oo ka kacday ee waxa weeyaan saddexdaa qoloo ibnu sabiilka iyo miskiinka iyo kii qaraabada u saaxiibka ahaa waxaa uga jeensatay ibtiqaa'a raxma risqi korashadiis iyo dalabkiis oo aad rajaynaysa waxbaadan hadda hayn waxbaasa rajaynaysa inay ku yimaadaan faqul lahum kuwaa laftooda waxaa u dhahdaa ha ka aamusine qowlan maysuuraa qowl u dheh qowlkaasoo maysuura sahlan layina sahlan oo dabacsan yaboh wanaagsan waxbaan meel ka sugaynaayo hadday inoo yimaadaan insha allaahu anaa ku soo xusi doonaayo waxbaan kuu soo diri doonaayo hadal wanaagsan waa qofkii aan waxba haynin waxna rajaynaya sidaasuu kuwa ku dhahaya bal u fiirsa aayadda saasuu ula tacaamulaya maxaa yeelay iyagaba ilaahay waa u dhiibi karay in dhabarka loo duwa maaha marka weliba markii aad hadalkaa la hadlaysid waxaa fiican baa la yidhi inaad aadan dhihin miskiinka iyo qofka wax ku weydiisanaya iyo aadan maaragtay hadal horta wuxuu maqlo wuxuu ugu necab yahay hadal tusaya inaan wax la siinayn oo damaciisa goynaya kolley base haddaan hadda wax loo taagayn magaca ilaahay ha ugu darinoo allah ha ku siiyo iyo allah kariim iyo allah ha kuu sahla iyo magaca ilaahay ha ugu darin imaamu maalig baa waxaa la yidhi sa ayaana dhihin buu yidhi sababtu waa maxay kelimaddu nabcaa bay ku dhex jidhaa kelimaddan magaca ilaahay aa gu dhex dadhay marka hadalkii ila magac ilaahay inuu dhibsado markuu allah kariim maqlo iyo allah ha ku siiyaba uu naxo oo dhibsado lama rabo ya waa heli doontaa iyo waa lagu siin doonaa iyo ee iska sii soco iyo waxa wuxuundhe kale laakiin magaca ilaahay ha ha ha ku waxa weeye ha u isticmaalin waqul lahum waxaad dhahaysaa qowlan maysuura ilaahay wuxuu yidhi lagama bixi karo intaasoo cilmi oo kale ku jiran ku jira oo casharkaagana ka baaqanaya haddaan ku dul istaagno walaa tajcal yaddaka gacantaada ha ka yeelin maqluulatan ha ka dhigin mid la xihay ilaa unilaa cunuuqika luquntaada lagu xihay midaan waxba ka soo go-ayn oo waxba bixinayn ya oo la yidhaahdo hebel waxba lagama helo ya oo gacnihiisi waa bakiil gacan ma leh gacantiisaa xihan si qof halkaa luquntaada gacanta looga xiro ma waxbuu bixin karaa saasoo kale gacantaada ha ka dhig walaa tabsudhaa hana fidinin kulla albasdi fidin dhammaanteed oo aan qofkii wixii oo dhan si musrif oo israaf ah oo wixii oo dhan hal marsaas faraha uga bixiyo oo haddaad saa samayso fataqcuda aa fariisatid fadhiga hadda maxaa looga jeedaa fataqcuda aad ahaatid maluuman maxsuuraa maluuman mid la dagaalo oo maxsuuraa habsoobay habsoobka waa maxay neefka awrta iyo geela iyo minalkow iska daalo oo dhaqaaqi waayo hal mar iska habsado iska yaa iska fariiso waa habsoobid waa habsoobay baa la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa maluuman maxsuura aa noqotin mid la dagaalami oo maxsuura ay naadima qoomamooda ama munqadica go-ay sidaas weeye marka sidaas baa qofkii loo maamulayaa oo arrimihiisii loo samaynaya maluuman maxsuura gacantaada sidaa ha ka dhig dhexdhexaad baa la rabaa markaas labadiiba cayibaa kaaga imaanaysa haddii aad noqoto midaan waxba bixin iyo haddaad noqoto midaan waxba la haraynin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna rabbaka rabbiga yabsudu risqa risqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid waasiciya liman yashaau cidow doono wayaqdiru ilaahay waana ciriiriyaa subxaanahu wa tacaala waa ku ciriiriyaa risqiga cidow doonaa meesha kugu jidha cidow doonana ilaahay waa waasiciya innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoommadiisa khabiiran basiiraa mid hoos u og khabiir ah basiiran oo arkaya ayuu ilaahay ahaaday subxaanahu wa tacaala taasina wa taas ilaahay waa khabiir ilaahay waa basiir subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi shantii arrimood baan ku jirnaa khabiiran basiira walaa taqtuluu hallaynina awlaadakum ilmihiinna hallaynina khashyata imlaaqin faqri ka baqidiis darteed carruurta hawlaynina gaalooyinkan hadda adduunku taranka halala dagaalamo oo ha la joojiyo oo ha la yareeyo oo wax la siiyo ilmaha la heli mayo oo waxa weeye biyo ku filan lama hayo intaasu mutamaraad iyo shirar iyo caalamku waxaa la qabtaa wax noocaas waagii hore dhaqankay lahaayeen wey gabdhahay layn jireen khashyata imlaaq ilmahay layn jireen naxnu annagaa narsuquhum ilmaha arsaaqayna iyo wa iyaakum idinkaba inna qatlahum ilmaha layntoodu kaana wuxuu ahaaday khid'an dembi kabiiraa weyn baa ilaahay leeyahy hadda halkaa dilka haddii la galo iyo dilku dhibaatada uu leeyahayna iyana waa cashar dhan khatarta uu leeyahay noocuu yahayba dilka qof muslimo la dilo xaqdarro lagu dilo ilmaha la laayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taqrabu haw dhowaanina azinaa zinada zinadu waa nooc ilmalayna ilmo khariban oo bilaana sabahoo waxuu noqonayaa aan hagaagsanayn zinada ha u dhowaanina ha zinaysanina in la yidhaahdo waxaa ka xeel dheer haba u dhowaanina zinada ha u dhowaanina iyo asbaabta zinada soo jiida oo isma garanaysaa fiirfiirinta iyo dhunkashada iyo taabashada iyo waxyaalahaas noocaasa ha u dhowaanina indhahoo laga bigbigsiiye iyo waxaasoo dhan ha u dhowaanina innahu zinuhu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan ficlad xun oo faaxisho ah wasaa baa ilaha yidhi waana xumaaday sabiila wadda ahaan wadda la qaado midda u xun weeyaan waxa weeyaan almaqsuusu bidami isaga weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taqtuluu hallaynina annafsa naf hallaynina allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq mooyaane in xaq lagu dilayo sida qof murtada ama qof qisaas loo dilayo ama zaani muxsana oo guur saxiixa soo maro shuruuddii la helay waman qofkii qutila la dilo madluuman xaalu yahay mid la dulmiyey qofkii la dilo waa badan tahay qof dulmi lagu dila maantee faqad jacalnaa waxaan u yeelnay liweliyihi qofkaa weligiisii kan la dilay weligiisii waxaan u yeelnay suldaana saldano iyo awood baanu u siinay qaatilkii wax ka dilay baanu awood u siinay weligaas awood baa la siiyey ilaahay baa awood siiyey yuu ku dul leeyahay kii wax dilay qisaas buu ku leeyahay hadduu rabana mag buu ka qaadan hadduu rabana waa iska cafinaya ee ninkaa awoodda la siiyey falaa yusrif fi lqatli falaa yusrif fi lqatli falaa yusrif yuusan xadgudbin fi lqatli dilidda yuusan ku xadgudbin markuu qofka qisaasanayo yousan xadgudub samaynin oo see ah kii wax ka dilay qof aan ahayn yousan dilin kii wax ka dilay hadduu qisaasayo yousan suuro xumaynoo si fool xun u dilin hal qof haddii laga dilay laba yowsan u dilin sidii jaahiligu samayn jireen dad badan baa weli dhaqankii jaahiliga ku sugane waxaa iska ilaasha ha hebel hal qof uga uga uga kaaftoomi maynee laba waa inaa u dilna iyo ka badan ama hebel keliyaa loo dili karaa aan dembiba lahayn waa waa falaa yusrif fi lqatli weeyaan xadgudub weeyaan ilaahay wuxuu yidhi innahu isagu weligu kaana wuxuu ahaaday mansuura mid loo hiilinayo loo kaalmaynayo qofkaas weligiis waa loo kaalmaynaya ama inahu kii horeoo la dilay baa kaana wuxuu ahaaday mansuura labadaba waa leeyahy walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalaliyatiimi marka maxaa la rabaa qofka qisaas haddii loo keeno waxa weeyaan weligaa hawsha iska leh halkaas way meesha innaga hawsheennu ay ka laalaado weligaa hawsha loo dhiibayaa odayaasha iyo cuqaasha iyo akhyaarta iyo culimmadu weligu waxay rabo hala hirgeliyaan haddii uu rabo inuu qisaasto way ka baryi karaan way dhihi karaan iska cafi laakiin hadduu rabo inuu cafiyo ilaa wa ilaa qisaaso reer hebel cafis nagama dhaxayna qisaas baa naga dhexaysay ilaa hadda qofkii weliga ahaa baa waxaa laga yaabaa isagoo rabi lahaa inuu iska cafiyo in la yidhaahdo cafis nagama dhaxayni qisaas baad samaynaysaa ku khasbanta ama isagoo qisaasan qisaasan lahaaba waxaa la leeyahay qisaas nagama dhaxayne xoola inaa qaadatid baa khasaba dad kalaa khasbaya marka qofka haddii laga isaga haddii laga soo xallin karo ha laga soo xalliyo qofka weligaa way fiicanta amaa haddii kale isagaa talada iska leh ilaahay wuxuu yidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalalyatiimi agoonta maalkeeda ha u dhowaanina ilaa bilatii khasladii mooyaane hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd ee fiicnaanta badnayd khisladii fiicnaydoo agoonta maalkeeda loogu dhowaanayo horeyna aynu u soo marnay oo waxoodii loo barbaarinayo iyaga lagu biilayo xoolahoodii loo kobcinayo oo loo xisaabinayo oo xadgudub aan lahayn khisladaas mooyaane waawfu xataa yabluqa ilaahu ka gaarayo agoonku ashuddahu xoogowgiisa iyo weynankiisa qaangaarnimadiisa oo weliba uu qaangaaro isagoo waxa weeye rashiida oo muslix ahoo salaax diin wadunya laga helo oo tasarufkiisa maalku fiican yahay wa awfuu waxaad oofisaan bilcahdi cahdiga iyo ballanka oofiye ina alcahda cahdigu kaana wuxuu ahaaday mas-uula mid la isweydiinayo cahdiga waa la isweydiinaya cahdigii laftiisiiba haddii la doono waxa la dhahaya cahdiyow qofkii ku galay ma ku soo ofi ha cahdigu wuxuu ahaaday mas-uula mid la isweydiinayo ayuu cahdigu ahaaday qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waawfuu awfiya bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula waawfuu awfiya alkayla beega idaa kiltum markaa beegaysaan oo dad kale wax u beegaysaan war beega u oofiye ha ka nusqaaminina ya ha ka baksiinina oo ha ka goganina oofiye baa layidhi oofiye wazinuu wasna bilqisdaasi miisaan almustaqiimi toosan miisaan toosan oo hagaagsan oo siman oo aan xumayn ugu waxeey daalika kaasaa khayrun khayr badan wasanka iyo beegga waxna waa la beega waxna waa waa la wasanaa moogtahay kaasaa in la oofiyaa wanaagsan wa axsano iyadaa wanaag badan ta'wiila xagga ta'wiilka iyadaa macnaha wanaag badan weeye xagga marjaca iyo ma'aalka dambe oo aakhirana iyadaa ku wanaag badan weeyaan arrimahaas oo dhan baa waxaa la rabaa marka in sidaas loo xalliyo oo loola socdo oo loo hirgeliyo weliba darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab